shirkireedan heliisyowka beelo walaale oo ka dagaalamay maalmogilaha dhaafi deegaano ku tirsan hirshabelle iyo ku dareeri degmada jowhar wayna goobrow ku ahay shirkireedan heliisyowka odayaalka dhaqanka walgorodka iyo weliba wakiilo ku dareera lamada beelood intii uusa shirka dareeray wayba diirada laga saaray sidii halwaare lanku deeri lahay khilaafka hana nagaday lamada beelood iyo weliba waana lan adkeey lahaaya nabadi iyo weliba wada noolaashaga bulshada deegaanka wejiga koowaad ee shirkireedan heliisyowka beelogaasay waybalahka gebagabeeyay jowhar wayna la suubiyey guddi farsamo oo ka kooban tum ishan xubnood taanasioniska jara golo deegaanka degmada jowhar oo ishorkao gudoomiye cusmaan maxamed mukhtaar baarey iyo weliba odayaalka dhaqanka ee lamada dhina oo ku mid ee odayaalka shirka fadhiya wayba us sheegay inuu iska faraxsanyay in guul lagu deeri shirkun weynuusa la dardaaramay guddiga lan xilsaari baylood ama ma mataqaanaa een, mareerey iyo ii sheeg tuuladii kale iyo baaroweyne xurguftii dhexdooda ka dhacday oo ayaantan lagu jiray kaboole iyo shiidlo ay wadeen wixii hordhaca ah oo laga soo gaaray alxamdulilah rabbilcaalamiin shukro way noo soo dhammaatay waxaa hadda noo socda dib u heshiisintii oo noo dhigneed iyo wixii meesha ka maqnaay halkaanaa lasugu keenay ukoo raalli ah way wada qaateen wax allaala xildhibaanada golaha deegaan iyo odayaashii shalay ku jirtay wax allaala waxay noo soo qabtaan aan qaadanaynaa yayna yidhaahdeen maanta waxaan rabnaa marka wixii oo dhanba inaan soo gebagabayno wax allaala wixii mataqaanaa markaas haddana oo go'aan ahoo la soo gaaro ina guddoomiyaha iyo mataqaanaa wixii la bacli ah aan agtooda loo keeno dadkan oo la diroohayo ergade ah oo baxaayo oo arrintooda go'aan ka soo gaaraayo haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka noqdo saasaan mataqaanaa jecelnahay wixii ugu badnayna waa noo dhammaada wixii yaraa noo dhiman
gudoomiyaga degmada jowhar oo harkahay shirkuun yawayba uuse sheegay in markaasayti uusa qodobo fayla shirkaha ku bahi heshiin een, webiga oo ugu dambeysay waktigii dowladdii dhexe jirtay een, dayactir lagu sameeyo een, kanaaladii sidoo kale een, beeraha dadka loo falo loo abuuro kii xoolalena xoolihiisa een, lagu taa- magaciisi lagu kaalmeeyo ee aan een, laga joojiyose e v c-ga ee lagu tuuraayo markii ay biyaha lasoo deeyo een, dhowr gooraan ka hadalnay haddaan nahay golaha deegaanka een, mar allaha markay biyo baxaan ayaa waxaa loo aadaa e v c lafaa lagu siinaa iyo e v c a lagu tuuraa la leeyahay taasi waxaan u qaadanay haddaan nahay dowladda hirshabeelle een, degmadeeda joor ee caasimad u ah een, waxaan u qaadanaynaa in la dhiirigelinayo maxaa la dhihi jiray in biyaha lasoo deeyo